بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد walaalayaal ilaahay baa mahad iska leh caawa oo ah toddoba iyo toban bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol sagaal iyo labaatanka oo ku beegan laba iyo labaatanka bisha afraad labada kun iyo sideedda miilaadiga ah waxaa ka bilaabanaya masjidka rawda ee magaalada boosaaso nadwa cilmiyeed ciwaankeedu yahay muxamadun rasuulu llah sala allahu alayhi waalihi wasalam sidaad ogtihiin nadwadan waxaa la bilaabay labadii kun iyo saddexdii canaawiin dhowra ayaana lagu soo kala qaatay tijaarada iyo ganacsiga ayaa laga hadlay axkaamta iyo aadaabta usrada islaamkaabaa culimmadu ka soo hadleen waxaa laga hadlay caqiidada islaamka siyaasa sharciya bay culimmadu nadwo kale ka dhigeen asbaabaha ummaduhu ay ku horumaraan baa laga hadlay mawaadiic kale iyo nadwooyin kalena waa jireen maanta culimmadu jazaahum allahu khayr oo nadwooyinkan ujeedadoodu ay ahayd uun nooc ka mid ah asaaliibta ama habarka aybaan inay culummadu cilmiga sharciga ah iyo waajibka saaran ummadda u gaarsiiyaan waxay u doorteen muxamadun rasuulu llah sababta nadwadan looga dhigay ciwaankaas loo siiyey waad garan karaysaan waxaad ogtihiin waayahan dambe sanadahaas in ay gaaladu bilaabeen aflagaado aada u fool xun oo ku wajahan nabigeenna sala allahu calayhi wasalam oo aan qarsoonayn la odhan karo waa heer caalami ah oo mid dhaha iyo mid qora iyo mid barakeeya iyo qolo ku raacdoo tiraahda waa xorriyad saxaafadeed ama xorriyad ra'yi ayay u qeybsameen oo waxay ahayd wax caalamiya muslimiinta adduunka joogtaana arrinkaasi waa ka dhiidhiyeen waayo waa diintoodii waa muqadasaadkoodii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waa midka ay ka jecel yihiin naftooda tan caruurtooda iyo tan ehelkooda intaba sidaa dareed ayaa mawduucan ay culummadu u doorteen waxaad kaloo ogtihiin ummadda islaamkaahi inay arrinkaasi falal ka sameeyeen mudaharaadyo badan baa laga sameeyey oo inaguba aynu magaaladan iyo magaalooyin fara badan oo gobolladana laga sameeyey cilmi baarisyo iyo waxaa laga sameeyey aqoon aada u ballaaran oo ummadda islaamka ah iyo guud ahaan ummadda adduunka joogto oo dhan la barayo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo wuxuu ahaa iyo adduunkan raxmaddii uu kusoo kordhiyey oo ay ictiraafeen in fara badan oo gaalada kuwooda muctadiliinta ka midi sidaa darteed ummadaha islaamka waxay kaloo qaateen in badan oo ka mid ihi inay mamnuuceen oo joojiyeen waxyaabaha ay soo saaraan ama xiriirka ganacsi oo kala dhexeeyey wadamada qaarkood oo arrinkaas ku talax tegay sidaa darteed inaguna doorkeenna ayay culimmadu waxay u garteen nadwadan in looga hadlo nabiga sala allahu calayhi wasalam oo loo hiiliyo oo laga hadlo nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo siiradiisii oo ummadda islaamkaa la baro lana gaarsiiyo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo qadarinta uu ka mudnaa iyo xaqa uu ku lahaa in sha allahu nadwadeenna waxaynu ku bilaabaynaa haddii alla yidhahdo caawa iftitaax aayaad qur-aan kariim ah oo uu inoo soo jeedin inoo akrin doono walaalkeen maxamed cabdi mahad tafadal macalin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلد فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
جزاه الله خير وأحسن الله إليه أيها الإخوة الكرام إن شاء الله waxaa kelimada furitaanka ah ee nadwadan caawo muxamedun rasuulu llahi ee ka bilaabanaysa masjidka weyn ee rawda ee magaalada boosaaso kelimada furitaanka inoo siinaya guddoomiyaha guddiga deegaanka ee degmada boosaaso ahna duqa magaalada boosaaso mudane cabdirasaaq xareer ismaaciil asaga ayaanan kusoo dhaweynaya tafadal mudane
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آه، الحمد لله رب العالمين إلهي بقى مهله إلهي إنه كسو كبير هل كان إنه وافق- إنه وافجي إسلام لماذا إنه قرسيي إلى إنه كهذا الله آه، نبي نسو بنا عليه الصلاة والسلام aflagaadooyinka ay u geystaan gaaladu adduunku horu uga hadlay baridiis innaga haddii rabbiina garansiiyey waa ilaahay mahadiis waxaan jecel lahay intii soo abaabushay iyo intii isku soo dubaridayba in ilaahay ajar ka siiyo arrintaan uu mudday socotay caalamka islaamku badiba waa ka hadlay takriib baa la sameeyey waa la banaanbaxay oo imkaaniyaad hanti badan baa la lumiyey waxbaa la gubay laakiin wax gubidda waxaa ka fiicnayd in laga hadlo oo laga doodo oo la yidhahdo annaga nabigeygu sidaa maaha kumana sifoobin xataa badeecadaha aynu kasoo iibsano oo caanabooraha haddaynu iska joojino holland iyo denmark baynu kaga adkaan karaa inaynu iska joojino badeecadooda sababtoo ah qofka nabigeenu wax ku sheegay hadda islaamka o dhan ba wax ku sheegay culimadana waxaan rajaynayaa in ilaahay ka abaalmariyo soo abaabushay haddaad dareemaysaan inaan guddigii gobolka iyo wasiiradii iyo imanna waxaa lagu mashquulsan yahay arrintii maanta dhacday oo nimankii burcadda ah oo lasoo qabtay oo kiiskoodii hadda xabsiga jiraan madaxdii oo dhamina la jirto dembi baaristii baa la wadaa qoraalkii aniguna haddii lahaydmo waxaan isu soo xilsaaray inaan idiin imaado laakin waxaan ka qayb gelayaa bal dembigaas sidii loo ururin lahaa iyo ciddii kulug lahayd iyo tallaabo looga qaadi lahaa arrintaas waa arrin lagu ilaahay loogu mahadnaqo ciidanka boliiskana tallaabada ay qaadeen waa tallaabo loogu mahad celiyo dadweynahana waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan dawladdu dawladdu hadday xun tahay iyo hadday fiican tahay dawladdu meel kama imanayo idinka idinka soo dhex baxdo haddii aydnaan la shaqeynna waxba gaari mayso dhalinyaro culimo ganacsato odayaal waa- dhalinyaro haween kulli waxaa laydinka rabaa inaad la shaqaysaan dawladda haddii aydinaan la shaqayn dawladdu meel gaari mayso waxaynu oranaynaa dawladdu waa xun tahay dawladdu waxbay qaban weydo dawla- dawladdu meelna kama timaado dadkay kasoo dhex baxday munasil maaha wax kor ka yimi maaha taasna waa iga dardaaran nadwadda iyo culimada soo abaabushay waa u mahad celinaynaa waxaanu leenahay khayr allah idin siiyo waxaana jecelnahay in si rasmi ah oo waadixa loogu jawaabo nimankan gaalada ah oo nebiga caayay inagu ambiyada ma caayi karo wax kuma sheegi karo diinaha samaawiga wax kuma sheegi karo haddayba ka timaado xataa kuwa xunxun baynaanba faraha la gelin oo waxba ku darsan laakiin in nabigeena oo lagu tal la- lagu talax tago oo la caayo wax laga sheego xaasha lillah waa ka xunnahay umana dul qaadanayno wax kasta oo nagaga haboonna waa kaga jawaabeynaa waxaan idin rajaynayaa khayr waxaan leeyahay dhegaysi wanaagsan culimadana waxaanu rajaynayaa khayr iyo guul wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
walaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu jazaahu llahu khayr guddoomiyaha guddiga deegaanka ee degmada boosaaso ahna duqa magaalada mudane cabdirasaaq xareed ismaaciil khayr allah siiyo in sha allah waxaan iyadana kelimad kooban siinaynaa suldaan bashiir muuse koonte oo matalaya isimada gobolada isaga ayaan kusoo dhaweyneynaa tafadal suldaan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركبه الرئيسة waxaan u mahadnaqayaa culimadii iyo dadkii kaleeto oo akhyaarta ahaa oo soo abaabulay nadwaddan nadw- nadwad cilmiyeedkan soona abaabulay nadwadihii hore ee cilmiga ahaa oo laga faa'iidaystay dibad iyo gudoba waxaan leeyahay waa waajib aada gudanaysaan mar hadday culimmadu waa madaxa culimmadu ummadda haddii umarada iyo culimmadu ay doorkooda gabaan ummaddaasu waxay noqotaa ummad doorkeedii oo dhan gaftay haddii ay labadaas muslixiin noqdaanna ummaddaasu ummad hagaagta oo muslixa bay noqdaan waa u shukrinaqayaa ijtihaadka iyo dowrka ay culimmadu wadaan oo ay ka wadaan dhinac kasta iyo jaanib kasta annagoo og culayska saaran mawduuca nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi oo nadwadu ku saabsan tahay nebi moxamed ilaahay baa kor yeelay oo sharfay mawduucaasna kollay culimmadaa usoo diyaarisay inay ka hadlaan oo ummadda u faahfaahiyaan oo dadka islaamka ahi rasuulkooda waa yaqaaniin in mar kasta maaragtay siiradiisa lagu baraarujiyo iyo waxa uu yahay kuwa aan aqoon oo aflaagoodooyinka u geysanayana in loo sheego oo afaf kasta lagu qoro nebi moxamed wuxuu ahaa baa loo baahan yahay qof kasta oo islaama oo qira ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu an muxamadun rasuulullah qira in ilaahay mooye inaan ilaah kala jirin nebi moxamedna rasuulkiisu yahayna waajib waxaa ku ah inuu difaaco waa munkar sida rasuulku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi man ra'aa minkum munkaran falyuqayir biyadih wain lam yastatic falyuqayir bilisanih wain lam yastatic falyuqayir biqalbih wahada adcafu liimaan qof kasta meesha kaga aadan inuu munkarka suuliyo weeye waana munkar marka munkarka in la suuliyona waajib bay qof kasta oo islaama ku tahay waana wada og tihiin oo qof kasta oo islaami waa u yahay mawduucaas aada iyo aada baan ugu faraxsannahay waxaana u daynaynaa kolay culimmadii muxaadarada kusoo tala gashay oo dadka usii faahfaahin doonta mawduuca labaad oo aan rabo inaan kaga faa'iidaysto oo bulshada ku dhaqan gobolladan puntland aan usoo jeediyo waxay tahay xaaladda iyo wadciga iyo waqtiga aynu ku jiro oo adag oo shiddada ah oo aan aaminsanahay inaynu kaga bixi karo ilaahay subxaanahu watacaala oo aan u noqono iyo innaga oo sabura iyo innaga oo midnimo kaga baxno oo gacmaha isqabsana fi-aadka mujtamacu ka kooban yahayna ay noqdaan muslixiin mufsidiintu waa yadhahay muslixiintaa badan hadday wada jiraan waa iska qaban karaan qofka mufsidka ahi noocuu doono ha noqdo sifiguu doonana ha yeeshee haddii loo wada jiro waxaan anigu aaminsanahay inuusan makaan ku lahayn ummadda waa la socotaan amnigii waa xumaaday abaaro iyo cuduro iyo inflation caalamka oo dhan saameeyey innagana buro ina ku ah baa jira faqri iyo majaaca jidha arrimahaasu waa arrimaha ilaahay laga magan galo subxaana wa tacaala marka u horreysa ilaahay inaan u noqono wey ilaahay baryadiisa waa inaan badino ducadu waa inay noqoto mid la kordhiyo habeen iyo maalinba si ilaahay inoo ka qaado arrimahaas waa inaan iscafino oo isu soo noqono qoloba qolo hadday eedayso oo la kala jeesto oo la kala ifdhoobo ba inoo qabsoomi maayaan wuxuu yidhi midka guddoomiyaha degmadu maamulka ha loo shaqeeyo waa run waa waajib inaan maamulka la shaqeyno laakiin maamulkana waa u sheegaynaa wuxuu ku khaldan yahay ee waa inuu qaato wey ninka mufsidka ah oo maamulka ku jira waa in laga saaro wey ninka muslixaana waa in loo daayo makaankiisana waa in lagu bedelo qof islaax ummadda iyo dadka iyo dalka badan u ah wey haddii kaleeto taa la waayo waxaynu hadda ku dhacaynaa meeshaynu marayno iyo meel ka xuba arrimahaas waa u sheegaynaa waa in iyada oo laakiin la wada jiro oo aan cunfi ku jirin oo laysu naseexaynayo systemka iyo maamulka waa ilaashanaynaa waayo waa waxaan ku noolahay nabadgelyada iyo nidaamka haddaan nabadgelyo jideen ama amni aan jireen masaajidkaan isuguma ninaaneen dadweynahaasna ma qabsaneen ilaahay ma caawineen ma shaqaysaneen wax ma baraneen alamnu kul muftaaxu kul lumuur laakiin amnigii sidaynu ku heli lahayn waa inteena badani waa inay uqunto ma aha inaynu cid inagoo ku xumaynayna ama koox yar iyadoo talaacub ku samaynayna inaan ka aabisnaano maaha waajibna maaha waa inaan u sheegno dawladda waa inaan u sheegno oo u naseexayno oo nidhaahno sidaan waxu toosiya inaguna waa inaan la shaqayno qofka mujrimkaa ama qaaticu dariiqa inaanu qarsanno maaha ilaahay subxaanahu watacaala wax kasta isagaa ka hadlay oo sheegay ciqaab ilaahay u sameeyeyna anagu ka difaacayn inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascuuna fi lardi fasaada an tuqaa an yuqataluu ow yusallabuu ow tuqataca aydiihim waarjuluhum min khilaaf ow yunfau min alardi dalika lahum khisyun fi dunya walahum fi alaakhirati cadaabun cadiim ilahay baa ciqaabtaas u yeelay qofka ciqaabtaa ilaahay u yeelay haddaynu qarino ama uu baaraka ina kala aweynayo ama aynu u jeedno oo la qoslayno ama wixii uu soo dhacay la qaybsano ciqaabta markaa ina ka maqnaanaysa maxay tahay anigu ma aaminsana in ciqaaba ina ka maqnaanayso wax kastana waxaynu inagu kasbana wey wamaa rabuka bidalaamin lilcabiid ilaahay kuma gabadfalo addoomihiisa sidaa darteed waxaynu u baahannahay intaas oo ummada oo masaajidka ku jidha iyo in ka badan oo boqolaal kuna wanaagga iyo sharaftay dareemayaan inta yar oo sufaad ah inaynu iska qabanno oo si xigmad ugu jidho inaynu isaga qabanno ilaahay subxaanahu watacaala markaynu taas samayno waa ina ka saarayaa dhibta aynu ku jiro abaar kasta oo aad aragtaan barwaaqaa ka dambaysa ina maca alcusri yusra colaad kastana nabad baa ka dambaysa waxaan anigu mar labaad mahad usoo jeedinayaa inaan waktiga ku dheeraado ma rabo culimada oo aan leeyahay dowrka aad kaga jirtaan oo firfircoon oo ilaahay idinku waajibiyey waa inaad ka sii badisaan oo ummaddu waa idin maqlaysaa waa idinku kalsoon tahay waa inaad dhinac kasta ka shaqaysaan oo ummadda aad gaadhsiisaan oo aad farta ku fiiqdaan kuwa dulmiilayaasha ah si laysaga qabto wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم، جزاه الله خير وأحسن الله إليه سلطان بشير موسى كونت أم، خير الله وأن مغليسان كلمة آد ونفسن أيو إنوسو جديد الله خير وأبا القدر أم، إن شاء الله افتتاحي ندودا وحا كلمة ديسا كلمة أبو مهمسن موضوعا هي مهمة ديسا هي أجودوينكي لو دورتي iyo waxyaabaha la rabo in lagu xaliyo gudihiisa ka warami doonaa kelimad iftitaaxa ah oo si muujisa uga hadlaysa siiradii nabigeena salى اllahu عalayhi waalihi wasalamna inoo soo jeedin doona sheekeena sheekh daahir aw cabdi falyatafadal fadiilaة sheekh
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فمضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal nadwada oo hadda cinwaankeegu yahay ama muxaadaraadka halkan culummadu ay ka jeedin doonaan oo cinwaankeegu yahay loo tabwiibiyey maxamedun rasuulullah waa nadwo aada iyo aada u qiimo badan aada moodana waktiga hadda loo doortay inay munaasab aada iyo aada ugu tahay wakti dadka muslimiintii maanta caalamka jooga aada moodeyso sharxi lma'muura taariikhda haddaad dib u raacdo wakti ay ka dulli dadan yihiin inaanu soo marin ay ka taag daran yihiin ay ka gaajo badan yihiin ay ka jahli badan yihiin cadowgu meel kasta kaga yimid dhinac kasta usoo weeraray qaswi fikri usoo weeraray oo akhlaaqdoodii iyo aadaabtoodii iyo dadnimadoodii iyo qarannimadoodiiba admoodinu cagta bariyey oo cadowgu ugu soo weeraray gacanna inuu qaaday gacan u qaaday waktigaa xaadirkayn joogno wafka la xidhaayo waa muslim wafka la duliyayo waa muslim qofka xuquuqdiisa lagu tuntaayo waa muslim qofka xasliyada ee ku waasha ama ka qaada caqli fudayd fudayd ka soo qaadaay waa muslim meelaha dagaaladu ka socdaan meelaha burburku ka socdaan meelaha la baaba-ayo majaacay hadday jirto gaaja hadday jirto dulli hadduu jiro dadka muslimiinta maanta hoy uu ah dadka muslimiin meesha joogaan baa hooy u ah marka intaa waxay noo sii raaca nabigeenu sala allahu calayhi wasalam iyo shaksiyadiisii sala allahu calayhi wasalam sidii loo weerarayey waktigii waxaynu soo degayey iyo si ka sii daran oo ka hadaysan loo weerarayo shaksiyada nebiga sala allahu calayhi wasalam oo diintiisii loo weerarayo oo dadkii akhdacdiisii sida hadda alxooga ka taabanayay loo weerarayo laakiin rabbigeen subxaanahu wa tacaala ee waxa weeye nabigeena sala allahu calayhi wasalam waa weyneeyey waana qadariyey aadane meelu gaadho meesha ugu sarraysa cabdi addoon meelu gaadho meesha ugu sarraysa oo karaama ah oo sharaf ah baa ilaahay subxaanahu wa tacaala gaasiisi gaarsiiyey warafacnaa laka dikrak ilahay baa yidhi subxaanahu watacaala waanzalnaa alayka dikra waanzalnaa calayka alkitaaba walxikma wacallamaka maa lam takun taclam wakana fadl اllahi calayka cadiima ilahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala nabigeena ku yidhi markii laga soo sheekeeyey ee qisadii dhacday oo nebiga sala allahu alay wasalam aayadaha aayadda ka horreeyey canaan loo soo jeediyey baa loogu khatimayey hadalladan weli qisadu waa sii socotaaye waanzala allahu calayka alkitaaba walxikma wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlullahi calayka cadiima fadliga ilaahay nebiga sala allahu calayh wasalam waa weynaa digrigiisana waa la kor qaaday oo nebiga sala allahu calayh wasalam ilaahay haddii la xuso isagana sala allahu alay wasalam waa lagu xejisiiyaa shahaadateynku ku jiraa shahaadateynka iyo nebiga sala allahu alay wasalam goor kasta lagu xusayaa ilaahay marka waa weyneeyey dadka muslimiintana waa maaragtay waa amray oo nebiga sala allahu calayh wasalam in la qadariyo in lagu saliyo sala allahu calayh wasalam in maaragtay maxaanku idhaahdaaye la qadariyo oo maqaamkiisa la dejiyo sala allahu calayh wasalam yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti الnabiy walaa tajharuu lahu bilqowli kajahri bacdikum libacdin an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun ilaahay saasuu yihi subxaanahu wa tacaala nebigu marka sidaasuu ahaa ilaahay baa karaameeyey sala allahu calayhi wasalam oo kor u qaaday ee raxmad laynoo keenay oo hadiyo laynoogu keenay buu ahaa oo aadamaha waktigaa uu baahnaa ilaa qiyaami saacana u baahan yahay sharafta aadamaha siday karaamada siday caqli celinta siday ta'niga iyo maaragtay xikma hadday jirtay nebiga sala allahu calayhi wasalam baa xambaarsanaa wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiina bu ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariis baa dadka ugu soo diray nebiga sala allahu calayhi wasalam ee qisooyinkii ku saabsanaa qisatu uxood fabimaa raxmati min allahi linta lahum walow kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawlik raxmad ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiga ilaahay siiyey buu dadka ku ururiyey uu ugu naxariistay hadduu nebigu ahaan lahaa sala allahu alay slm nin qallafsan oo qalbi adagna dadku way ka kala firdhi lahaayeen oo waa ka kala yaaci lahaayeen laakiin sala allahu calayhi wasalam waa kii anas suureeyey oo yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam toban sanaan u adeegayey tobankaa saneen u adeegayey sala allahu calayhi wasalam waxaan sameeyeyna maxaad u samaysay ima odhanin waxaan ka tegey oo loo baahnaa waxaan sameeyey oo macnaa ku habboonaa inaanan samaynin maxaad u samaysay ima odhanin wax ku habboonaa in la sameeyo oonan samaynna maxaad u samaysay ima buuri saasuu ku sifeeyey sala allahu calayhi wasalam ilaahay addoonnimada iyo kamaal hadduu aadama leeyahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam baa ilaahay ku kulmiyey innagana de waa laynoo sheegay oo laqad mana allahu cala almu'miniina id bacada fiihim rasuulan ilahay wuxuu inooga dhigay nebigeenna sala allahu calayhi wasalam ma aragtay gallad naxariis ilaahay noo soo diray ummaddu waa ku degtay ummaddu waa ku midowday nebiga sala allahu calayhi wasalam ee akhlaaq xun oo dhanna waa ka baabi'iyey sala allahu calayhi wasalam waxalla wixii wanaagsanaana waa ku kulmiyey ummadda ilaahay wuxuu yidhi laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiisun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim saasuu ahaa nebigeenna sala allahu calayhi wasalam ummadda uma ogolayn hoggaanka saasuu ku yidhi nebigeenna saasuu ahaa hoggaankaas waa hoggaanka ummaddu ay maanta u jiran tahay ay ummaddu u baahan tahay oy raadinayso oy rabto waa hoggaankii khilaafada ahaa oo nebigeennu sala allahu calayhi wasalam horseedka ka ahaa sala allahu calayhi wasalam weey ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ammaanay oo wuxuu uhi wainaka lacalaa khuluqin cadiim buu ku yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam sidaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiga u kor qaaday laakiin iyadoo aayadahaasi ay soo degayeen baa haddana waxaa suurowda gaaladuna dhinacooga nebiga sala allahu calayhi wasalam inay ma aragtay ay ka weerarayeenoo aayadihii ilaahay inooga soo raray waman asdaqu min allahi xadiidaa waman asdaqu min allahi qiila ilaahay wuxuu yidhi waxay kolkii gaalada nebiga sal sl waxyi uu socdoo maki maka u joogay sala allahu alay wasalam wax kastay ku yidhah saaxir bay ku yidhaahdeen shaacir bay ku yidhaahdeen kadaab bay ku yidhaahdeen kaahin bay ku yidhaahdeen nebiga sal ll sl wax kasta oo ceeb ah oo cay ah oo cambaarayn ah ma u soo jeediyeen sala allahu alay waslm waa tureen wa qaaluu yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru inaka lamajnuun bay yidhahdeen kan diin lagu soo dejinayo dikriga o ile dikriga iyaguma rumaysno oo waa qur'aankee inaka lamajnuun bay yidhaahdeen maskax mali waa ma aragtay waa waalan tahay weey aayadaha qur'aanka ah oo tawxiidka iyo diinta xaqa ah ka sheekeynaya markay soo degeenna wacajibuu an jaa'ahum mundiru minhum waqaala alkaafiruuna haadaa saaxirun kadaab bay yidhaahdeen hadalladay ku yidhaahdeen iyay ka mid ahayd laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waa difaacay nebiga sala allahu alay wasalam makaanadiisana kor buu u qaaday ee gaaladuna dee iyaga isburiye waxay odhan jireen qabla ma aragtay nebiga sal ll slam intaan la caleema saarin oo nubuwadu kusoo degin risaaladu ayna imanin asaadiq alamiin bay odhan jireen runsheegihii aaminka ah bay odhan jireen runsheegay u bixiyeen ami waxay odhan jireen asaadiq alamiin bay odhan jireen laakiin markii dantu timid oo iyaga maaragtay wateen laga hor yimid markaas weeye markay maaragtay isbedeleen oo hadallada noocaas oo kale ah oo isburinaya ay ku hadleen cabdillahi bnu ubayi baa ka mid ahaa dadka durayay nebiga sala allahu calayh wasalam cabdillahi bn khatal baa kami ibn khatal baa ka mid ahaa oo kacbada lagu dilay fatxu maka waxaa ka mid ahaa ninka la odhan jiray abu sufyaan ibna xaarif oo aada nebiga sala allahu alay slam aflagaado u sameeyey oo shucaradii nebiga sala allahu calayh wasalam uu horseedka ka ahaa xasaan ibnu haabit u naqdiyey oo hadalladiisii ay ka mid ahayd nebiga sala allahu alay slam korkuu difaacayey hajawta muxamada faajabtu canhu wacinda allahi fi dalika aljazaau markaasuu sii wadayo aman yahjuu rasuula allahi minkibu wayamdaxuhu wayansuruhu sawaau faina abii wawaalidahu wacirdii lcirdi muxamedin minkum wiqaau hadalladuu yidhi bay ka mid ahayd xasan ibnu haabit radia allahu canhu waardaa aabbahay tafiirtaydaba iyo nasabkayguba nebiga nasabkiisa sala allahu calayh wasalam bay difaac u yihiin buuri un hor joogaa nebiga far hadday yani ceebi gaadhayso dhib hadday gaadhayso aniga ha igu dhacda buu yidhi haddaan ahay aniga tafiirtayda iyo waalidada xasan ibnu haabit baa hadalkaa yidhi nebiga markaas sala allahu calayhi wasalam waxa weeye xuquuqda lagu leeyay waa weyn tahay sala allahu calayhi wasalam dee diintiisa anu gargaarno isagaynu raacno sunnadii aynu baranno isagaynu difaacno waad ogtiin weerarka hadda waktigan socdaa oo aad u badan oo xataa laga qorayo kutub oo dadkii hadda uu sii horeeyey waktiyadan hadda aan aad uun maaragtay baraarugnay waxaa ka mid ahaa maxaanku dhahdaye salmaan rushdi baa ka mid ahaa waa yuhuudi hindiya ninkaasi waa ninkii qoray kitaabka la yidhaah aayaatun shayطaaniya oo qur-aanka ula jeedo nebigana uu ku durayey sala allahu calayhi wasalam jaraa-idkan habaa ugu dambeeyey danamarkii iyo ay soo qorayeen oo hataa sawirada leh oo meel ka dhaca leh waxaa ka mid ah ninka baaderiga ah oo maaragtay maxaanku dhahdaayey qeybtan catoliga u maaragtay maxaanku dhahdaayey baaderiga madaxa ka ah wuxuu hadallada kulul uu nebigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam oo tilmaamayey uu ku yidhi waa dagaal ooge weligiiba takriibba adduunka ka waday hadalladaasaa ka mid ahaa laakiin yaa layta nebiga sala allahu calayhi wasalam dadkiisii xaggay ku maqan yihiin dadkii u gargaari lahaa waxaa ka difaaci lahaa ka hor joogsan lahaa weerari lahaa meesha isaa yihiin xaaladoodu hadda maanta waatan dee aan hayno oo aynu hadda ka warramayno dhibta jirta iyo rafaadka jira nebigeennu marka sala allahu calayhi wasalam diintanu la yimid uu keenay sala allahu alay slam ilaahay ku soo dejiyey waa inu ognahay oo carabi halkay taagnayd qabyaalad iyo dil iyo maxaanku idhahda cunsuriyo iyo budhcadayn meeshii joogtay waa la yaqaanay carab waynu ognahay oo waxaa ka soo dhex baxay nebiga markii lagu soo dejiyo sal slam qur-aanka iyo sunnada ay timid oo iyaduna waxyi ah waxaa markiiba ka soo dhex baxay tobankii ugu horreeyey oo la yidhaha alcasharatu almubasharuuna biljanna maxay ku heleen waxay ku heleen akhlaaqdii caqiidadii nebigu baray sala allahu calayh wasalam iyo diintii uu baray iyo inay u horseedeen diinta hirgelinteeda marka nebigeenna sala allahu calayh wasalam akhlaaqda waxa weeye waa hufay sala allahu calayh wasalam oo abudari hadalku ku yidhi waad ogeydeen markuu yidhi ma aragtay yabna sawda inaka fiika jaahiliyatun buu ku yidhi jaahiliyaad qabtaa buu ku yidhi oo kolkii aws ansaar iyo muhaajiriin wax dhex mareen wuxuu yihi ma aragtay abi dacwa aljaahiliya wa anaa bayna adhurikum ma baaqi jaahiligii baa weli taagan oo ma aragtay maxaanku dhahday anoo maanta nool oo nebigeennu sala allahu calayhi wasalam waxa weeye dacwadiisa waynu ogeyno waxay ku socotay taruj oo waxay ku socotay xikma oo sala allahu calayhi wasalam wuxuu beegsanayey madaxda oo waynu ogeyn maaragtay cabdibn ibnu maktuum in lagu canaantay nebigu sal l slam cabasa watawallaa an jaءahu lacmaa nebigu wuxuu markaa raadinayey dadka haddii la hanto oy soo hanoonaan diinta tan ah hirgelini waa madaxda waa isamada waa dadka waxay ka go-aan waa dadka dadweynaha oo imacada ah oo kolba meeshii loo jaba raacaya ay dabagalayaan ay ku dayanayaan uu nebigu markaa raadinayey sala allahu alay slam qabaa-ishuu la kulmayey waynu ogeen xikmadiisa sala allahu calayhi wasalam dadka ma intiqaami jirin dadka waa soo dhoweyn jiray waa kasban jiray quluubta dacwadiisa tatarujkaasi ku socotay oo waynu ogeyn siri bay ku bilaabantay markii hore haddana jahri buu u bedelay haddana nebigu waan ogeyn sala allahu calayhi wasalam in maaragtay sabir oo u adkaysanayey iyo tartiibu u wado iyo tadaruj ay ku socotay oo ala yaasir markuu soo maro u odhanayay sabran ala yaasir fa ina mawcidakum aljanna dacwadii nebiga sala allahu calayhi wasalam waa dacwada dhashay dawladda dhalisay bay ahayd dawladda madiine lagu dhisay ee xabadina ma keenin ee dagaa jihaadna ma keenin jihaadka dacwadaa keenay dacwadaa soo saartay dadka dacwadaa ururisa dacwadaa kulmisa dacwadaa maaragta qofku laa ikraha fi diini fatabayana rushdu min algay qofku dacwada marka loo bindhiguu qaato oo ku qaato maxaanku idhaahdaaye isaga oon lagu dirqinaynin markaasaa qofka waxa weeye lagu tashan karaa oo ma aragtay sidii la rabayna uga soo baxayaa nabigeenna sala allahu calayhi wasalam waxyaala badan buday ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala ee hanuunkiisii markii dambe jihaadka sala allahu calayhi wasalam hadyu wuxua jihaadka nebiga sala allahu alay salam naxariis buu ku dhisnaa naxariis ayuu sala allahu alayh ku dhisnaa dadka ma intiqaami jirin intaasoo nin baa damacday inay disho intaasoo nin baa damacday inay nebiga sal sl meel kaga dhacdo marka dambiisoo ka xoog bato saamixi jiray oo waxaa daliil u ah ree maka oo habeen madow nebiga sal slam ka baxay oo uu ka galay jabalu maxaanku ira thawr oo dhowr cisho uu ku jiray uu halkaa ka haajiray maalintii dambe uu kusoo noqdo uu gacanta ku dhigay uu ururiyey beytka agtiisa oo yidhi maxaad malaynaysaa maanta inaan inugu samayni waxay yidhaahdeen akun kariimun wabna akhi kariim walaal fiican baa tahay walaal fiicanna waa ku dhalay bay yidhaahdeen nebigu muxuu ku yidhi sala allahu alay slam kama argudanin ma laynin laakiin wuxuu ihi idhabuu fa antum dulaqaa hadaal u eg tagad wuu sii daayay nebigu sala allahu alay slam haadii xikmay ka ahayd nebigu sala allah alay slam waxay ka ahayd hadigiisa fi ljihaad inuuna intiqaamin dadka kolkuu qabto markuu gacanta ku dhigo inuu saamaxo waa waaynu ognahay dacwadii nebiga sala allahu calayh wasalam oo daa'if wixii kusoo qabsaday iyo siduu ahaa sala allahu calayh wasalam marka nebigeenna sala allahu calayh wasalam waa laga maarmaan in la difaaco marka culimmada iiga dambaynaye mawduucan muxamedun rasuulullahi sal slam waa diintii oo dhan laakiin qeybta waxa lagaga hadlayaa xuquuqdii nebiga uu lahaa sal ly slam iyo sifaadkiisii iyo dacwadiisii iyo waxaa lagaga hadlayaa sunnadiisa sunnadana dee waa lasoo weeraray oo waxa hadda kow ka ah nimanka leha qur'aaniyiinta oo diidanba sunnadaba kulligayaba yani rafdinayo oo diintii oo dhanba markaa halkaas moodaysid inay dhaawacayaan baa kow ka ah waxaa soo galaya mustashriqiinta nimanka la yidhaahdo oo gaalada ah oo aqoon-yahanka ah oo caalam islaamka inta yimid sharqul awsad bartay diinta islaamka oo xataa qaarkood kutubaha alifay oo qaarkood sunnada galay oo sunnada ka shaqeeyey oo weeraraya nebiga sala allahu calayhi wasalam oo weeraraya abaa hurayra oo weerara abaa hurayra waxay u weerarayaan radia allahu canhu wa ardaa waa saxaabiga ugu xadiis badan oo axaadiista nebiga wariyey weeye maadaama isagu shareecadii badankeegii wariyey isaga marka waa in la duraa isaga haddii la duro shareeco dhan baa marka raacaysa yani hadafku saas weeye marka kitaab baa la alifayaa kitaabka dan baa laga leeyahay dan anuu intaan akriyayey kitaabka munjidka ah oo kan lubnaaniga oo maaragtay kristankii uu alifay waxaan ku arkay saan u akriyayey kelimada la yidhaahdo zaquum buu fasiray alfiiriya markaasuu yihi yazcumuuna anaha annaha shajaratun fi jahannama iyo sheegay wuu diidan yahay maogtay intaasuu markii soo dhex kashanaya durba kitaabkaa dhan waa alifay dadkao dhan baa muslim iyo gaal wixii carabiga garanaya waa ka faa'idaysanayaan khaasatan muslimiinta laakiin sunkaa yar buu ku dhex tuuray zaquumkuu diidan yahay shajara fii jahannama inuu yahay oo qur-aanku sheegay buu gaalkaasi diidan yahay intaa yar buu rabaa inuu kugu maaragta duro oo rinto oo qaado oo marka adiguna tira yazcumuuna aad tidhaahdo haddaad luqada marka kelimada aad fahansan tahay marka nabigeena sala allahu sunnadana waa in la difaacaa oo laga difaacaa ma aragtay maxaan ku dhaha gaalada mustashriqiinta munaafiqiinta calmaaniyiinta iyo kuwaa kaloo qur'aaniyiinta oo juhaasha ah oo iyaguna inxiraafka ku jiro in laga difaaco wey marka eh, maxaan idhahdayy mawduucan maxamedun rasuulullah eh, hadafka laga leeyahay waxa weeye inaynu dhagaysano oo barin eh, maaragtay baranno oo dhegta u raaricino oo kaka nebiga sala allahu alay wasalam aan kaga dayanno sala allahu calayh wasalam sifaadkiisii akhlaaqdiisii jihaadkiisii raxmada ku dhisnaa dacwadiisii tadarujka ahayd sala allahu calayh wasalam akhlaaqdiisii qiimaha lahayd oo maxaan ku idhaahdayey aan tuurno qasbu fikriga iyo waxa caalamka hadda ka socda waa laga maarmaan nadwadani waktigan hadda ay ku soo xa- ay ku soo maaragtay beegantay waa wakti ma'saada wey waa wakti ummadda islaamka caam ahaan loo tacsiyeeyo dhimashadu badan tahay dhibtu badan tahay dulligu badan yahay khaasatan haddaan hoos usoo dega soomaali wakti ka xun kollay intaan anu anoolaa soomaali ma soo marin soomaali waktigaa hadda aan taagannahay ayaamaha hadda aan taagannahay ayaamo ka xun soomaali ma soo marin kow waxaa dhashay hadda shar cusub bidaayatu shar ah ilaayahay naga qabtee nima la yidhaha budcad oo mama maaragtay maman oo iskaga tegey kalluumaysigii oo ka tegey qarannimadii oo diini celinaynin oo qabiil ay ka baqayaan jirin oo maamul ay ka baqayaanina jirin baa dhashay budhcaddaas waa suroobi kartaa in ay waqooyi beri u badan yihiin soomaaliduna badanka waa ku wada jirtaa nimankaa budhcadda ah halaag bay keeneen halaag badan iyay keeneen oo hadda ay kow ka tahay doontii ay qaateen shalay toole iyo halkan ka afduubeen oo u socotay tujaartan maaragtay gobolka oo u socotay dadweynaha gobolka degan iyo doonyihii kale ay afduubeen oo u socotay eh, muqdisho oo u socotay maaragtay dadkii walaalaha ahaa ay afduubayaan nimankaas waa khatar inagu wajahan wey nimankaas waxa weeye in lala hadloo la hanuuniyo haddii maaragtay in habaarna loo raaciyaan aan u qabaa oo la habaaro meel ay joogaanba ilaahay inuu dabargooyo uun ninka reebin nimanka waxaa ku kacaya oo mamanaaday oo birta sita oo qoryaha usoo gatay oo doonyaha degdega ah oo maaragtay aan maraakiibtu ka fakanay usoo gatay oo fasahaadka dhulka ka wada oo wayn dhaarti horena waan tilmaanay waxaan nidhi nimankaasi waxay kusoo socdaan carruurta inay afduubaan oy haweenka afduubaan oo tujaarta afduubaan oo afduubaan ni al- ni alle ninkii lama ooyaana ama ninkay ka xoog bataan inay afduumaan bay kusoo socdaan hadda shalaytood iyo arrinta dhacday waxay u taha waxay u ahayd calaamo weyn bay u ahayd laakiin waxaan maaragtay usoo jeedinaynaa hambalyo oo ku berber joogsannahay biliiskii gacanta ku soo dhigay maanta oo keenay nimankii oo xidhan waxa weeye mujtamaca oo dhan waayo fasaadka waa la hor joogsadaa waxaa jira shar fudud oo shar ka weyn ma aragtay inaad qaadato kani kaaga fudud yahay marka waxa weeye qofka waa inu kala doortaa shuruu sharka waa inu kala doortaa marka waxa weeye arrintaa horta waa waa waxyaalaha maanta soomaali kusoo kordho khatarta gelinaya ay ka mid tahay waxyaalaha soomaali khatarta gelinayo waxaa ka mid a maanta faarsada waxa weeye dadkii waxaa ku dhacay abaar abaartii cirka waxaa u raacay abaar fakri oo kale oo lacagtaa u raacday dadki waa fuqara soomaalidu maanta qola xab- waxa weeye in xabad baa laynaysa oo dagaal baa ku socda in waxa laynaya majaaca oo abaar baa haysata in waxaa haysta ee maxaanku idhaahdaa ee abaar lacageed baa haysata oo xataa meelaha roobku gadaal kagaba degay oo iska yaroon waxay cunaan ma haystaan soomaalidu hadda maanta waa dadka badaha ku tahriibaya oo badaha lagu daadinayo oo suroobi karto eedda ugu badan innaga waqooyi bari degan inaynu qaadayno oo dadka badda ku daadinaya inaga dib inoogu soo noqdaan loo baahan yahay horena aan uga hadalnay inaynu wax ka qabanno oo haddaynu wax ka qaban kari weyno ma aragtay man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaani carabkaa kaga hadli karnaa haddaanan gacan kaga qaban karaynin marka ilaahay baan uga tabarrucaynaa kuwaa dadka badda ku daadinaya oo faaska ku dhufanaya ilahay baan uga tabarrucaynaa inaanaan la jirin horayna uga dignay haddana aan ka digayno qabaaisha iyo isamadana aanu leenahay dadkaa qabta waa dad walaala ah gobolkay ku soo noqdaan waxay laynayaan waxa weeye soomaali masaakiin xataa gaala hadday ku jirto gaalka ayaa dilku yidhi miskiinka ah oo socda oo quutura quudkiisa raadinaya kaa dil laguma odhane kaa hanuuni baa lagu yidhi oo wax u qabo oo nebigu sala allahu alay salam waa soo hanuunin jiray mu'alifatulquluub bay ahaayeen dadka noocaas oo kale oo gaalada ah waa la soo hanuunin jiray lacagtaa la siin jiray diintaa loogu yeedhi jiray waxa weeye tahriifka dadka dadka ku laynaya waxyaalaha soomaali khatarta geliya bay kamid yihiin waxa soomaali khatarta ge- waan ognahayoo soomaali waa dadka halkaa ku maaragtay ku baaba'aya badaha baddan keliya maahe taas badda cadna waa ku baaba'ayaanoo galaysa dalyaaniga iyo halkaa galaysa iyagana waanu la soconnaa majaacadaas iyo faalsada iyo abaarta iyo maaragtay dagaalka mas baa socda masaad iyaa socda dagaalkii u dambeeyey oo hadda ka dhacay xamar waxa weeye dadkii waxaas ku dhaceen waan uga tacseenaynaa uu cadowgu xasuuqay masaajidka galay uu ku laayey culummada uu ku laayey dadka aqoon-yahanka ahaa uu ku laayey maxaanku idhahday dadka guryaha uu kala baxay waan uga tacseenaynaa uu ka mid ahaa sheekeennii sheekhu dacwa uu ka mid ahaa ma aragtay sheeka kaloo la yidhahdo sheekh saciid yaxye uu ka mid ahaa sheekh cabdullaahi maaragtay maxaanku idhahday cabdalle sheekh cabdalle ciisa uu ka mid ahaa oo sheekii dacwada ahaa oo waktigiisii aad moodii inuu dacwo ku dhammaystay uu ka mid ahaa ilaahay waxaan u rajaynaynaa ilaahay inuu shahaado uga dhigo dadkaa waan ka taxsaynaynaa arrintaas waxa weeye waanu ka xunnahay waxa weeye waa cambaaraynaynaa waa fal an wanaagsa ma aragtay xun weeye soomaalina waxa weeye maanta hortooda waxa yaal hambaa hadhay hambadiina waxay saaran tahay doon ma aragtay duufaani ku kacday maanta waxaa loo baahan yahay ninkii soomaali badbaadin lahaa laba shar kala dooran lahaa dadka haweeneyda umusha ah ilmaha caruurta ah odayga da'da ah ee dadka qur- ee ardayda akhrisanaysa qur-aanka culummada ee tujaarta waddanka mustaqbalkiisa u naxariisan lahaa oo ka fiirsan lahaa oo taladiisa soo dhigi lahaa miiska oo laba shar kala dooran lahaa haddii la waayey khayrkaan raadinaynay khayrkaan raadinaynay haddaan weynay inaan gacanta ku dhigno oo inoo suuroobi weyday oo noqotay arrintu san isu bedeshay waxay u baahan tahay dadka walaalaha ah in laga fiirsado wax kasta oo miiska lasoo dhigo oo caqligu taliyo oy diintu taliso oo fiqhigu taliyo oo maaragtay talada lagula wadaago oo aad wax maqasho waa ku talin lahayn soomaali dhirtaasaa maanta haysata rafaadkaasaa jira waxa weeye maxaanku dhahday sicirkii oo ku kacay sicirku laba nooc weeye kaa caalamiga ah waa ku good laakiin inoo gaaraa jira faarsaa jirta faarsada in la joojiyo wey dadka in laga qabtaa wey waa in makiinadaha la joojiyaa waa in la joojiyaa ta dibadda ka soo galaysa taana inagu horseed baan ka nahay innagaana laynoo haystaa haddii meelay wax ka qaaliyoobeen innagaa waxaan qaadanaynaa qaybta libaax innagaa qaadanayna dembiga badanki badankiisa inaguna saaran yahay innagaa dibadda ka keenna innagaa u badan waa laynala keenay laakiin innagaa ugu badan ilaa waxa weeye inaan inaan maaragtay ictiraafna wey waxa weeye oon maaragtay dadka muslimiinta ah khaasatan soomaalida kula talinaynaa qabyaalada inay iska daayaan qabyaaladu waa sun waa waxyaalaha keenay maanta nin kastoo cadow oo iyaga u qabay maxaan ku dhahdaa ciil inuu maanta uga faa'iidaysto ree hebel waa ta meel kasta taagan waa kii horey loo yidhi oo waa basal oo waa waxaaragtay waa diirka kolba fuqaya diir saysta ma aha hilib keliya ma aha marka qabyaalada in la joojiyo ilaahay looga noqdo qabyaaladu waa qurun qabyaaladu waxa weeye maara suu nebigu yihi sala allahu alay wasalam dacuuha fa inaa muntina ka tagu yihi nebigu sal l slam waa wax uraye waa uradiina aragnay ku kala tegnay soomaalidu waxay noqotay sidii reer bani israa'iil ilaahay subxaanahu wa tacala uu ku sifeeyey oo oo siday adduunka ugu firdheen oo ugu kala tegeen ilahay yihi waqadacnaahum fi lardi umaman minhum asaalixuuna oo ilaahay yidhi dhulkao dhan lagu gogoyo ninba meel maray inay waa firxatay intii yarayda ku hadhayna maanta waad arkaysaan xaaladooda xaalo ka adag oo lamid ah oo soo marta soomaali maanaan arag maanaan arag qutaacu turuqaas oo beriga ah oo badda ah waxay u baahan tahay dadka muslimiintay u taallaa midowbay u taallaa in waxay u baahan tahay meel looga soo wada jeedsado la iska qabto bay u baahan tahay oo dadka muslimiinta isu naxariistaan maxaan idhahdaay anu intaasaan hadalkay kusoo koobayaa culammadaan u hambalyeynayaa oo maaragtay maxaanku dhahdaay yaan maaragtay mahadnaq u celinaynaa soo safray oo noo yimid maxaanku dhahdaayey waxaan leenahay jasakum allah khayr cimrigiina alla ha dheereeyo cilmigiinana allaha badiyo waxa la yidhahdaa culummada iyo maxaan idhahday roobba culummadii roob ee kiisa dhexaad iga maqan yahay waxay ku fiican yihiin inay wareegaan roobku meel keliya hadduu qabsado ee waxa weeye manfacadiisa way yaraan oo dadkao dhan baa kusoo ururi culimmadana hadday meel gobol keliya joogaan manfacada way yaraani khayrka iyo roobku dadka inuu wada gaadho weeye marka iyagana saasaan ugu hambalyaynaynaa waanan mahadinaynaa marka hadalkayga intaasaa kusoo koobi sala allahu calaa muxamadin wacala alihi wasaxbihi wasalama ajmaciin
جزاه الله خير وبارك الله له في عمره وعلمه وعمله جزاه الله خير شيخنا شيخ ظاهر أو عبدي آه، كلمة فريتانكا أو إنسيي إلى يا كعب المريو آه، كلمة كحكت إن شاء الله وعن سينينا oo افتتاح ah oo nadwadan iyo waxa ay gudanayso iyo sida loo doortay asagana kabaya doctor axmed xaaji cabdimaan falyatafadal doctor
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد آه، حيرتها هي إن شل أوران لها الشيخ طاهر بائنو يري جزاه الله خير كنت ندوذة أه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم hadafka laga leeyahay kow dadka nebiga u gafay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi in wax laga yidhaahdo gafkaasina waa gaf soo taxano ah oo jiri jiray oo nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi aada baa loo maagay markii uu soo baxay laakiin ilaahay wuxuu yidhi innaa kafaynaaka almustahzi'iin ilaahay baa ka kaafiyey ina shaani'aka huwa alabtar kan adiga wax kaa sheegahaya oo ku nacab kaasaa dabago dabargo muta oo isagaa dabar go-an warafacnaa laka dikrak ilaahay waa kor yeelay qad naclamu inahu layaxzunuka aladii yaquuluun fainahum laa yukadibuunak walakina alظaalimiina biaayaati اllahi yajxaduun nebiga waa loo tacfiyeynahayey wixii lagu suubiyey oo dhanna waa loo sheegahayy atawaasaw bih bal hum qawmun taaquun wax soo dhacay bay ahaayeen nebiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi dad badan oo saxaabada baa ka qayb qaatay difaaciisa oo u horeeyo xasaan ibnu haabit iyo cabdullaahi ibnu rawaaxa iyo kacab ibnu malik iyo raggi shucarada ah oo ibnu sayid innaas kitaabkiisa wuxuu ku sheegay boqol iyo sagaashan nin oo saxaabi ah oo iyo saxaabiyaad ah ayaa nebiga ammaanay oo ka difaacay wax allaale iyo wixii gaaladu oran lahayeen kitaabkaasna kitaab alminax alminax fi lmadaaix baa la yidhaahdaayo waa madbuuc ibnu sayid naas uu ku kulmiyey gabayadaas runtii waxaa la oran karaa nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi ilaahay baa difaacay ilaahay baa u gargaaray isaguna waa uu sheegay ummadda inuu u yahay madax ana sayidu waladi aadama ywma alqiyaama wabiyadii liwaau lxamdi walaa fakr wma min nabiyin ywmaidin aadamu faman siwaahu ila taxta liwaa'i waana أwalu man tanshaqu canhu lard walaa fakr xadiiskaas tirmadi baa wariyey waana saxiix inuu yahay sayidu waladi aadam inuu afdal اlkhalqi yahayna waa culimmadu waa isku raacday shaafici kitaab اlum maxaan ku dhahdaa ibn xajar fi fatxi اlbaari ibnu taymiya fi majmuuci اlfataawi khalqiga oo dhan ma ahan bini aadamka waa khalqiga oo dhan aynu ugu fadli baday imaam الnawowi fi sharxi saxi muslim arrintaasi waa arrin culimmadu ay isku raacday oo waxaan u malaynayaa ibnu cuthaymiin baa oran jiray huwa sayidu waladi aadam laakiin dadka kale oo malaa'igta ah nas kuma soo aroorin laakiin culummadaasaa ka badan culummadaasaana qowlkoodu raajix yahay ee dhibi mayso marka in wiil maanta soo kacay uu nebiga maago waxay u dhimayso ma jirto carabtu waxay ku mahmaadaa laa yaduru saxaaba nabxu lkilaab ee daru- daruurta xuma dhinto eyga qaydiisa iyo wacwacdiisu waxba ma gaarsiiso waa daruuro waa ka sarraysaayo waxaaba ma oga ee maa dara tagliba waailin ahajawtaha ambulta xaytu tanaataxa albaxraani farasdaq markuu ee, caayahayey ninka yani waxba u dhimi mayso reer hebel inaad caydid i- iyo in aad baddu meesha isa gasho aad ku kaadidid waa qofku baddaasoo kale waxba maaragtay waxba ma gaarsiin karto ma najaasayn karto ma yaduru albaxra amsa zaakhiran in ramaa fiihi safiihun bixajar yani waxa weeye badda oo haddii hirkeedu meel marayo haddii qof uu dhagax ku tuuro oo iska caaqaho safiihi waxba gaarsiin karaa waxba waxba u dhimi mahayo marka ee, waxba arrintaasi ma keenayso laakiin waxbay tusinaysaa horta waxay tusinaysaa dadka muslimiinta ah inay daciifeen ummadda muslimiinta ahi inay daciiftay oo maanta ummadaha ugu laadlaada sida hadda shiiku sheegahayey weeye ee, yuushiku an tatadaaca calaykum alum kamaa tatadaaca alakalatu ilaa qascatiha ummadihii inay dadka isugu yeerteen oo dadka muslimiinta ahi maanta ad- ay ducafo noqdeen inay yar yihiin ma ahan am min qilatin yowmaidin yaa rasuula allah yaraan ma ahan laakiin waxa weeye antum guthaaun ka guthaa'i sayl waxa weeye waa dad aan wax weyn istaahilin oo ah xumbo ah oo daad xoor ah weeye arrintaasi marka waxay keenaysaa ummaddu in ay dib u noqoto ee nebigu wuxuu ka sheekeeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayhi in dhib imaan doonto satakunu fitan fitan baa imaan doonta markii la weydiiyey maxaa makhraj ah ama see looga baxaana wuxuu yihi ilaa an tarjicuu ilaa amrikum lwal arrintiinii hore iyo diintiinii inaa u noqotaan mooye ee ka bixi maysaan ummadda marka waxaa loo baahan yahay in ay ka baxdo waxa ay ku jirto oo u noqoto diinteedii oo nebi maxamed ay ku dayato salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh arrintaas waa arrin loo baahan yahay kudayashadiisii iyo in isagii la adeeco cilmi bay u baahan tahay waa in hadyigiisii marka laga sheekeeyaa hadyigiisii cibaadada hadyigiisii waraca hadyigiisii akhlaaqda hadyigiisii jihaadka hadyigiisii mucaamalada gaalada uu la mucaamaloonayey hadyigiisii zawjaadka waxa weeye nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxa weeye waa qofka keli ah oo laga warqabo oo taariikhdiisii la dabdiyey oo culummadu ay ka sheekaysay xaaladihiisii oo dhan oo saxaabadiisu ay ururisay dhaqankiisii oo dhan ma garatay dhaqankiisii oo dhan xadiidkii abudar wuxuu yidhi "Na- nebigu nagama tegin salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ee cilmi buu nooga sheegay wax walba wax walba cilmi buu nooga sheegay waxa kale oo salmaan alfarisi uu yidhi markii ninku uu yidhi nebigiinu wax sida loo xaajada loo guto xataa maydin baray si nacam wuxuu naga nahiyey an nastaqbila alqibla inaan qiblada qaabilno ayuu naga nahiyey alxadiid arrintaa waxay ku tusinaysaa hadigiisii oo dhan inuu shaamil yahay oo laga warqabo waxaa tafaasiisha culummadu ay sunnada kusoo naqliyeen waxaa ka mid ah sida kutubta saxaaxa ah oo matala bukhaari oo kale kitaab aladab iyo kitaab allibaas iyo kitaab alisti'daan iyo kitaab waxaasoo dhan waxaa ku jira hadyigiisii sidoo kale saxiix muslim dhowr baab ayaa waxaa ku jira nebiga hadyigiisii salawaatu ullahi wasalaamu calayh ee rag alifay kutub isaga dhaqankiisii iyo akhlaaqdiisii iyo shamaaishiisiina waa jirtaa sida kitaab shamaa'il لwhb بن منبه kitaab الشhamاl صفة النبي baa lhahda صفة النبي صلى اه عليه وسلم oo uu leeyahay whb بن منبه waxaa ka mid ahaa أخلاaq النبي أبوالشhيk الإصبهاني uu alifay kitaaب الشhamاl لتrmdي oo تrmdي uu alifay uu ka sheekeynaya nbiga dhaqnkiisa salawat الlahi وسلام عليه kitaaب الشhamاl للمستغفري uu isna alifay kتب الdلائل sida uu u alifay maxaan ku yidhahdaa kitaab dala'il nubuwa liabi nucaym alisbahani iyo kitaab dalaa'il الnubuwa li maxaan ku idhaahdaa lilbayhaqi wama ila dalik kutubta dalaaisha nubuwa ka sheekaynaysa khasaa'ista nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi kutub badan baa laga alifay sida khasaa'is alkubraa oo siyuuti uu leeyahay sida kitaabka caanka ah oo kitaab ashifa liqaadi ciyaad oo maxaan ku idhaahdaa isaguna ka sheekaynaya nebiga dhaqankiisa hadigiisa haddaan la baran oo aan lagu dhaqmin ummaddu jahli ka bixi mayso jahli ka bixi mayso waxa kale oo runtii hadda maagitaanka nebiga la maagay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxaa soo dhow guushii baa soo dhow waxay odhan jireen oo culimmadu sheegeen salafku marka nebiga ay qola intay weeraraan xisnigaasi loo furi waayo oo qoladaasi nebiga caydo haddiiba waa loo furi marka waxaan is leeyahay hadda gaalada dhiiranaanshaha ay dhiiranaatay oo nebiga ay maagtay waxaanu malaynaynaa in ilaahay meeshaa ka maagan yahay dadka muslimiinta ahay guushoodii inay soo dhawaatay marka qadiyada tan waxay cilaajinaysaa mid weeye oo horta gaalo waa in loo jawaabaa oo la tusiyaa inay ahaayeen ayagoo da nebiga waxay ku sheegeen inuu yahay nin dagaal ooga ah laakiin dagaal ooga ayaga ah wax adduunka la dhacay magaalooyin degan oo sida hiroshima iyo sida nagazi iyo waxa weye maraykan oo boqolaal kun oo qof hal mar burburiyey maraykan keliyaha suubiyey dagaalkii labaad inta ku dhimatay milyan oo yurub ka dhimatay waad ogtihiin ayaga ayaa dagaalkaa suubiyey ciraaq ayagaa baabi'iyey afghanistan ayagaa baabi'iyey ayagaa meel walba xasuuqahayo oo kosovo iyo bosnia iyo kulli gaalay ahaayeen meel walba gaalaa maaragtay maxaan ku idhaahdaa dagaal ooga ayaga ah ayagaa hamajiya ku jirtaa oo aan dad u kala maaragtay kala soocayn oo maxaan ku idhahdaa waad ogtihiin inuu maraykanku markii uu furtay meesha la yidhaahdo hadda waddanka kale dadkii deganaa waa u lahay madaxuu ka goyn jiray hadda ayagu dadka waxay ku caayaan madaxay ka gooyaan waa si jariimaa laakiin ayagu madaxa intay soo gooyaan baa waxaa loo waxayn jiray jardiinooyin laga dhigi jiray jardiinooyin madaxa keli ah baa jardiino laga dhigi jiray indianiska dadka loo yaqaan ama reer indianiska loo yaqaan kitaab waa dhaweyd aan akhriyey boqol iyo labaatan milyan ayaa la ibaadeeyey qaarna waa la laayey qaarna sun baa lagu duray waxaad ogtihiin maraykanku sifiliska marka uu tajrubaynahay dadka madoobu ku tajrubaynahay intuu ku duro baa masle la daaweynayn judaan buu isticmaalahay wuxuu isticmaalahay yani jaraasiin tiro badan dad badan baa waxay tuhunsan yihiin oo adduunka ah idiska h i v ga inuu pentaconka ka soo baxay oo formala halkaasa ka yimid inuu yahay yacni adduunka in la kala reebo oo akhlaaq xumo ay dhacdo ayaga kow ka ah waad ogtihiinoo wax dadka guba oo naabbaa la dhaca waxaas bi maraykan bay ahado vietnam nin gubanahaya oo dariiqa ordahaya baa t v ga adduunka o dhan laga fiirsanayay adduunka o dhan ilaa haddeertaan waxaa dhasha vietnam ilaa hadda waxaa dhasha dad maxaan ku idhaahdaa indha aan lahayn ama aan dhega lahayn ama aan gacno lahayn ayaa dhasha oo ah waxyaalihi ayla dhacahayeen ciraaq waad ogtihiin oo dagaalada ay ku qaadeen waxyaalaha hadda ka dhasha basra ciyaal ka dhasha waxaa dhici karta in nin lug aan lug lahayn oo gacan lahayn uu dhasho cunug ah waxaa la dhacdaa inuuinuu dhasho cunug qaba saradaanka dhiigga lokimia wamaa ilaa dalik waxaasna waxa weeye wixii ay la dhaceen wey dadka marka noocaasa inay nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi u gafaan oo ayagu isku sheegaan inay raxmad wadaan adeeg u socon mayso wax soconaya maahan adduunkii maanta tuuluu noqday waa ka warqabaa nin weliba wuxuu yahayna maanta waa la ogaaday waa kuwii abu qurayd dadka yani jawaanka madaxa u gelinayey gabdhaha kufsanahayay ma garatay nebi maxamed waa diriray salawaatullahi wasala lakin muxuu ku diriray akhlaaq buu ku diriray laa taqtuluu waliida hadilinina haweeney hadilinina oday hadilinina caruur fasaad yaan la suubinin ma kaanat hadihi lituqaatil akhlaaq tiro badan ayuu suubiyey waxa weeye wamaa ilaa dalik akhlaaq tiro badan oo dagaal ah dad badan oo isaga u gafay buu cafiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayhi oo maxaan ku idhaahdaa waad ogtihiin saxaabadaas soo islaamtay ragga shalay la diriray bay ahaayeen khaalid ibn waliid iyo camr ibn alcaas iyo cikrima ibn abi jahl ragga shalay la dirirhayay ahaayeen dagaalkii uxud uu ku dhaawacmay oo dhaawac soo gaaray oo fadhiga ugu tukanahayey raggii hogaaminahayay bay ahaayeen kadibna waxay ahaayeen sayfullahi almasluul man taqaba linafsihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka akhlaaqdiisii waxa weeye akhlaaqda la rabo oo ummadda lagu hanan karo waa taa wey waad ogtihiinoo hadda denmarki baa bilowday arrinta ta waa dawlad afar milyan shan milyan gaarsiisan wey in ay kuwaasi maanta dadka muslimiinta holliyaan waxay daliil u tahay dadka muslimiinta dacfiga iyo karaamo xumada haysata ayay u tahay waa waxa weeye baqdaad ayaa waxaa loo diray nin eh, inuu kusoo wareego duulka scandinavia oo raxaalo ahaa waan u malaynaya haddaan magacu iga khaldanayn in maxamed ibnu fadli la ohan jiray iyo ibnu fudayl midkood ninkaasi wasfigii uu ka bixiyey oo baqdaad markaa ka tegey kun sano ka hor bay ahayd wuxuu yidhi ma qubaystaan oo waad ogtihiin oo xataa andalus markii ay socotay maxaakima taftiish qofka muslimkaa waxaa lagu ogaan jiray inuu qubaysto qofkii qubaystaa waa la dili jiray yacni qurun iyo qubays la-aan iyo maxaanku idhaahdaa hamajiye la kulli xaggaas nooga timi halkaana xadaara ka timi ma garatay waidaa raximta fa anta abun aw ummun haadani fi dunya hum ruxamaau si shawqi ma lahayn yani waxa weye nebi maxamed salawaat ullahi wasalaamu calayhi raxmadiisu wamaa arlaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin raxm uu ahaa salawaat ullahi wasalaamu calayh meelooba gaartay waxaa marka hadafka aan ka leenahay nadwadatan waxa weeye kuwaasna waan la hadlaynaa risaalaan u diraynaa waxaan ku leenahay gabaygii ninka soomaaligaa tiriyey muslim kuma cabiidsamo wallaan madaxa kaa goyne yacni wax kasta haddii aad tidhaahdaan dadka muslimiinta waa daqdinaynaa waa laynaynaa waa ku tubanaynaa waroy saa muslim isku dhiibi maayo waxaan u malaynayaa waxay la yaaban yihiin jerman waa ka adkaanay waa isdhiibay jabaan waa ka adkaanay waa isdhiibnay maxaa muslimiintu isku dhiibi laayihiin waxay isku dhiibi laayihiin inaad ka xoog badan tihiin waa og yihiin laakiin in idinka xaqsan yihiin idinka saxsan yihiin ilaahay idinkaga dhow yihiin ayay aaminsan yihiin saa darteed marka alxarbu sijaal dagaalku waa soconayaayo waxa weeye kuwii shalayna qabsaday oo baqdaad qabsaday oo carrada ku gimbiraashay oo tataarka ahaa fi nihaaya waa islaameen fi nihaaya waa islaameen dadka muslimiintahay marka saa isku dhiibi maayaan risaalada marka aan u gudbanayna waxa weeye waxa weye qul muutuu biaydikum qul muutuu bikaydikum waxa weeye ma ay tarayso waxa hadda dicaayadda ay wadaan iyo waxay wadaan waxay noo kordhinaysaa inay nasoo noolaysay nasoo noolaysiiso inaynu wax fahamno intaas ayay maaragtay ka qayb qaadanaysaa dadka muslimiinta ah waxaa meesha dhigay oo saan ka dhigay oo dadka ay ugu liitaan hadigii bay ka leexdeen hadigii inay usoo noqdaan wey hadigii inay usoo noqdaan wey arrintaasa ah makraj arrintaasaa daawo ah waxa kaloo dhan waxa weye waa emergency wey waxa weeye waa waa waxa weye musakinaad weeye waa dejin haddaan hadigii loo soo noqon oo wixii lagu guulaysan jiray dariiqeedii aan la raacin arrintaasi waa fogaanaysaa saa darteed dadka muslimiinta ahi waa inay dhegaystaan wax badan oo khalal ah oo weyn ayaa dadka muslimiinta haysta waxaasna waxay kaga bixi karaan hadyigii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh nebi maxamedna noloshiisa waa la wasfiyey xataa inta uu jaakad lahaa inta uu waran lahaa inta uu seef lahaa inta uu kabahaa dharkiisii iyo magiciisigiisii iyo ninku ammaan siiyey iyo qoodii dhiftay xataa waxaa jira kitaab la yihahda kitaabu tasmiyati aladiina aadu nabiya sal ly slam walmustahzi'iin yacni dadkii nebiga dhibay dadkii nebigu wax u gooyey dadkii nebigu ammaan siiyey waxaasna kutubaa laga qoray yacni noloshiisii waxaad moodaa wakaanaka inaad fiirsanaysid inaad ujeedin laakiin dadkii ka faa'iidaysan lahaa oo waxa akhrisan lahaa ayaa loo baahanya arrintaasi waa arrin meesha ku jirta arrimaha waddanka ka taagan oo caamka ah waxna waa mandiqada tan waxna soomaaliya wey arrinta mandiqadan ka taagan sheikhaa soo koobay kow waxaa ka ah amniga asbaabta amnigu uu la khalkhalayna wax badan baynu ka hadalay laakiin camaliyan iyo ficli baa loo baahan yahay in wax looga qabto burcad badeed baa soo badatay qaraasinaa soo batay qaraasinadu waa tuugta badda wax ka ugaarsata arrintaasi waxay u baahan tahay cilaaj waxaa soo batay inagu aynu ku eedaysannahay oo ninka jooga soomaaliya koonfurtiisa iyo meel walba qayladu ka ka imanaysaa lacagtan faalisada ah oo puntland ka timaada arrintaasi dadka ma qabato oo dadka muslimiinta ah in oo xabaddu ku socoto in dhaqaalihii iyo dhuuntiina lagu dhowo arrintaasi dadka ma qabato sharcan iyo karaamo midna ma qabato arrintaasi in wax laga qabto wey dadka ka shaqeeya dadka u dhow dhow dadka maamulka haya ilahay dadka uga cabsadeen waxa weeye waxaa dhibaato ah nin dhagax maanta o dhan jebinayay nin maanta oo dhan masquul qodahay oo la siiyey afartan kun oo shilin oo maanta ujradiisii ah markuu makhaayad tago inay wax u goyn weydo xaraam calaykum waa xaraam wey waxa weeye bima yaakulu axadukum maala akhiih maxaa dadkan xooloodii lagu cunahaya maxaa dadkan juhdigoodii lagu cunahaya arrintaasi waa arrin inoo soo noqonaysa kawaanbadeedka kan ummadda lagu baabi'inahayo oo tahriibka la yidhaahdo war arrintaasi ilahay ha looga boqo war arrinta hala jooji war waa mas-uuliya war marka yaqaan oo ka warqaba oo doonyahoodu ka shaqeeyaan oo dadkoodu ka shaqeeyo oo ah- ahalkoodu ka shaqeeyo war ilaahay ha ka cabsadeen war magaalada tan boosaaso inay iska deganaato oo aamin ahaato oo raqadil caysh haysato oo maalin walbaba boqol qof laba boqoloo qof baddaa lagu gowraco war sunnada ilaahay waa khilaafsan tahay war ilaahay ha looga toobad keeno war arrintaasi arrin soconaysa maaha war dadka mandiqada degani ha u malaynina masaajid baan ku jiraa in ay lagu badbaadayo masaajid lagu badbaadi maayo arrintaasi afka in la furto weeye in wax laga qabto weeye ilahay ha looga cabsado waxa kale oo iyana laftigeeda ee maxaan ku idhaahdaa ka hadal leh waxa weeye waxa hadda ka socda koonfur masaajid iyo culummadii sheekh cabdullaahi maxamuud ciise horta ma garanaysaan sheekh cabdullaahi maxamuud ciise waa shuyuukhdii dacwada tan wey waxaan xusuustaa riyaad saalixiin isagoo ka akriya masaajidka maqaamka ayaan xusuustaa waa zamiir sheekh cabdiqaadir nurfaarax mar bay kasoo wada baxeen jaamica alislaamiya wuxuu ahaa reer isku shuban buu ahaa reer mandiqadan buu ahaa dadka ducaadda ah oo waddanka caanka ka ah buu ahaa waxa weeye iyo culummada la midka ah oo isagoo kale ah oo saciid yaxye ah oo tabliiq ah oo oo maxaan ku idhaahdaa culummo masaajidkoodii degan ah war arrintaasi sax maaha war arrin in masaajidkii oo dadka ugu qiimaha badnaa layskugu galo war arrintaas lagama aamusi karo war arrintaas haddii laga aamuso dhibaato ka badan baa ka imanaysa war ilaahay ha laga cabsado war waxa kani waxa weeye waa in la joojiyaa risaaladaasna inay dadka gaarto baanu eeda laftigeeda ula danleena soomaali wayna isku timaadaa wayna wada hadashaa waxa hadda la sheeg sheegahayo oo wada hadallada ahi waa bari taaraynaa sababtu waxa weeye haddii la wada hadlo waxaa dhici karta in masaalix musaalaxa la gaaro waxaa dhici karta in wax un xal ah la gaaro ayaa dhici karta soomaali haddii lagu dhex jiro oo ayagu ayna wada hadlin dhibaatada waa sii kordhaysaa aad bay usii kordhaysaa ma ahan macnaheedu in wax wax walba sahlan yihiin laakiin waxaan is leenahay war dhankaana colka waraf ma lagu dayay in la wada hadlo dan weyn baa ku jirta saa darteed in la bogaadiyo weeye oo lagu dhiirigeliyo dadka yacni musaalaxa ku dhisan soomaalinimo iyo islaamnimo ku dhisan musaalaxa ku dhisan islaamnimo asaaska u tahay iyo soomaalinimo arrintaas arrin daruuriya wey ilaahay waxaan ka cabsanay abaar baa jirta ilaahay waxaan kugu tawasulaynaa oo kugu dhowaanaynaa jacaylka nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh ilaahay waxaan kaa barinay inaad roobna siisid allahuma akitna allahuma akitnaa kaytan mugiitan hanii'an marii'an mariican saxan caaman طabqan mujalilan caajilan hayra caajil allahuma suqyaa raxmatin laa suqya cadaab dadkaas dhibaataysan waxayn u qaban karna waa yarta idaa jaءa nahru اllahi baطla nahru mickal ilaahay roobka hadduu keeno ilaahay saacad buu uga qaadaya laakiin inagu waxaa waana la ku imtixaanaya dadka hadda hawdka laga soo sheegahayo laleeyahay lala beri haddaan biyo lala gaarin inay la-adaan baa dhici karta war loo qumo war tujaartii iyo sharikaadkii iyo dadka xoolaha leh oo hantida leh hantidiina ilaahay si u barakeeyo oo belada uga xijaabo war walaalihiin nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markii ay yimaadeen wafdigii reer mudar kama cara wajhu waa gadoomay markaasuu yidhi masaajidka tuu istaagay تصدق رجل من ديناره من درهمه من sاaع بره markaasaa dadkii فتتاaبع الناas oo xolo la geeyey فتhلل وجهه كأنه مذهبة نبgu aad buu maarata uفرحay من سنى سنة حسنة فلh أجرها وأجر مaن cمل بها إلى يوم القيامة xadيiثkaasuu yihi saa darteed waxaanu ka rajaynaa dadka ilaahay wax siiyey maanta kale weeye maanta laisku wergaaraa maantaoo kale weeye dadka xoolaha leh waa inay u qumaan oo weli caadeed biyo war biyo wax kale oo dhan waa loo arkaysan karaa laakiin haraad looba arkaysan karo warbooyadaha iyo magaciisaga dadka halala gaaro ilaahayna hala baryo madaalimtana halaga baxo haddaan madaalimta laga bixin oo tahriibki socdo oo halka kani socoto maxaan ku idhaahdaa lacagtii faalsada ahayd oo halka kani maxaan ku idhahdaa dhibaatadu socoto war ma aqaanan ma aqaanan laakiin ilaahay ilaahayow waxa weeye waa noo naxariisan jirta annaguna waxaanu ahayn addoommadaada daalimiinta ah ilaahayow cafwigaagii iyo raxmadaadii baan u baahan nahay ilaahayow hanagu halaagin bima facala sufahaa ilahayow hanagu halaagin bima facala sufahaa wasala allahuma calaa nabiyina muxamadin وعلى آله وصحبه أجمعين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد rahaan wax aan anu ka hadlo oo hadda ka dhiman sitaaxyaha ma jiraan rag iga baraaqa badan ayaa ka hadlay oo culimo ah waxaan keliya meesha u soo fadhiistay codkayga gaaban oo miskiinka ah in aan ku beeriyo codkoodii oo taageero ayido intaa culimmadu yidhaahdeen baan waafaqsanahay nabiyullaahi maxamed sala allahu alayhi wasalama difaaciisu xaq weeye ree baa difaacay oo difaaci jiray saad hadda maqasheen maqli doontaan in sha allahu tacaala waxyaabaha nabiyada loo qabtay waxaa ka mid a difaaca nabiyullaahi maxamed sala allahu alayh waxaa ka mid a inaan nabigeena baranno inagu inaynu baranno waxaan tilmaamayaa ilaahay idankiisa nebigeena si fiican baan usii baran doonaa waaan soo bandhigno inaguna baranno daraasayno bani aadamkan u bandhigno nabiyullaahi maxamed wuxuu ahaa salawaatullahi wasalaamu caleyh waxay u baahan tahay baad moodaa daraaso tiro badan oo muddo dheer socota doctoorku waad maqlaysa intuu kitaab inoo sheego nabiy llahi maxamed laga alifay salawaat ullahi wasalaamu caleyh intaa waxba kama aynu akrin marka nebigana wax badan bayna ka aqoon salawaat ullahi wasalaamu caleyh difaaca nebiga waxaa ka mid a marka inaynu baranno nebigeeni salawaat ullahi wasalaamu caleyh waxaa ka mid a inaynu sunaheenii sunnihiisii baranno inaan diintiisii baranno inaan risaaladu xambaarsanaa ba- baranno markaasaynu inaynu culimo soo saarno markaasaynu difaacu wuxuu leeyahay dhinacyo badan haddaynan meelaha qaarkood wax ka qaban karin meelo badan bay wax ka qaban karaan sidii loo tilmaamay doctoorku u tilmaamay waa ynu u bixisaa arrintaasi inaynu innaga lafteennu aynu nabiyullaahi maxamed sala allahu alayh wasalam sifaadkiisii iyo cadamadiisii iyo wuxuu ahaa iyo risaadiisii iyo wuxuu ummadda u keenay aynu jaanibi kastaba aynu ka daraasayno ee ku dheeraamayo culamada ka hadlay waxay ila tahay nadwada ayaa u caqidan inkastay nad- nadwadu kooban tahayo ay ila tahay haddaynu bilooyo wadno ee sifaadka nabigeena sala allahu alayhi wasalama inaynu cajaa'ib badan oo inagoo muslimiina shahaadanayo nabigeena jecel laakiin cajaa'ib badan oo ayna ka qabsanayn inu kusoo bixi lahay baan u malaynaya laga yaabee inaynu nadawaad kale ka qabanno ilahay idankiisa taas taasaan ka leeyahay umma islaamiya meeshay maanta maraysana culimmada ayaa tilmaamay waxba uga noqon maayo waxyaabahay ka hadleen khaas ahaan arrimaha soomaaliya ama ha ahaato gobollada aynu joogno oo puntland lagu magacaabo ama ha ahaato gobollada koofureed ama cumuuman waxyaabaha ka jira oo dhibaatada ah oo ka dhacaya culimmadu way faahfaahiyeenoo waa taataabteen intaasaan la qaba haddaan ku hormaro gobollahan puntland mashaakisha haddana sheegay ayaa jira waxaa ka jira nabadgelya inay xun tahay oo dadka muqaribiinta ay waxay doonaan inay samaynayaan oo ummadda dhibaatooyinka maanta haysta waxaa u sababa ama ka mid ah dadkaa daalimiinta ah oo burcadda ah dilkii baa socda oo anina looga baqayn oo laga yaabo qofka inta la dilo inaan la isweydiin waxaa socda faraxumaynta gabdhaha la faraxumeeyo oo qayadooda la maqaayo oo aan moodayaan waxba laga qabanayn waxaas oo asaa maqashay aada dhegaysanayseen burcadabadeedii oo noqotay abaar hor leh oo maraysa sufunta ee caadiga u socota oo ballaada wadda meel kasta u socota muslida gaar cid kasta ha lahaat inay nabadgeli weyday waa arka hadday aada iyo aada usoo xoogsanayaan iyo heerka ay marayaan waxaynu hadda arkaynaa dooyihii soomaaliya u socday ama koonfur ama halka aynu joogno ama meel la mid ah khatarta ay hadda ku jiraan waa ti hadda aynu dhegaysanaynay ayaamaha kan ama aynu maqlaynay oo hadda dhegaha waxaa kusoo dhacaya dooyo soo bixi lahaa inay joogsadeen iyo kuwo kale xamuulka in laga rogay sicib badarka waxyaabaha adduunka aan la qabno maahay waxyaaba inoo khaasa waxaa ka mid ah inaan wasaaishii wax keeni jirtay inay wadda waddanka kusoo dhiiranayn ay ka baqayaan waxaa ka mid ah midkii yimaada inu riski ku jiro oo uu nooligii laba laabayo ama saddex laabayo maaa khatar baan gelaya ma ujeedaa meesha maanta wax marayaana waa la socotaan lacagta faalsada ah culimadu waa ka hadlay meel kastoo aanu joogna waa ka hadal inay waxaasi tahay kasab xaaraana oo muxarama oo dhac ah oo ay tahay dadweynaha juhuuddoodii iyo dhiidkoodii iyo kasabkoodii yaraa in la jaabsiibayo la guranayo oo daa'ifo mucayanihi ay guranayso wax badan baanu bayaaninay iyada waxau leeyahay laga waantoogo waxaan leenahay asbaabtaas oo dhan waxaa kolleyba xilka inta u weyn qaadaya maamulka puntland inta u weyn yaa qaadaya maxaa yeelay waxay ka gaabiyeen inay amnigii sugaan faalsada iyagaa ogolaaday iyagaa sameeyey dabaday ka keeneen hadda waa wadaan waa u dad bay u ogolaadeen waa u bayaaninay waa u sheegnay waa ka dignay tan iyo hadeerna ma suroobin oo waba kama waxba kama qabsoomin waxaad moodaa marka guddoomiya hadaya wuxuu lahaa dadku waa inay dawladda la shaqeeyaan nacam waa la shaqaynay oo waa ogolaanay oo waa dadaalay oo culimada hada haddaanu nahay amnigii baanu culays badan saarnay oo waa naseexnay oo waa la hadalnay laakiin dawladda waxaa looga baahan yahay inay ummaddu la shaqayso iyagu inay ummadda la shaqeeyaan iftooda waa inay naseexada ogolaadaan waa inay masaalixda ummadda iyo danaha ummadda ay ka tarjamaan waa inay dhibaatooyinka ummadda haysata ka hortagaan waa inay dhaqankooda wax ka bedelaan waa inay mas-uuliyadda xambaaraan waa inay ummadda baktiyeysa ay gacan siiyaan waa inay ummadda wax ku soo celiyaan amniga waa inay sugaan burcadabadeedka badda ma saaraan adduunka markay kharibaan halkay kusoo noqdaan magaalada magaalooyinka kusoo noqdaan iyagoo xiniya leh oo qurux badan madaxa koru haya oo lacag tira badan wata bay soo galaan suuqiyada iyo aswaaqda oo aan nina ka ka gabanayn waxba lagama qabto dawladda waxaa loo baahan yahay amniga inay wax ka qabato waxyaabahaas oo dhan inay wax ka qabta iyagaa looga baahan yahay cadliga in sugaan baa looga baahan yahay sidii sheekh daar u sheegay intaa yar oo ciidanka beliisku maanta ay qabteen waa ugu hambaliyeynayna laakiin waxaan ka doonaynaa arrintaa ka ballaaran weligoo badda ma saaraan karaan badda waa ka soo degaya xoolahay dhacaan iyo meeshay wax ku marayaan waddanka gudihiisa wey hadda waxaan maqlayaa ayaantiilo lacagta marka hore laga qaatay inay dhalinyaro tiro badan oo yar yar ah min laba kun oo dollar loo siiyey oo laga kaca meesha badda gala arrintu waxay samaynaysaa tatawur heer bay gaaraysaa soo ma garan waxaan culimmada la qabaa say u sheegeen dadka khatar baa kusoo wajahan majaacada iyo baahida siciir bararka iyo abaarta laga yaabay boosaaso waa magaalo oo inaan wax badan laga warqabin waa magaalo bad lehoo waxuu laga helahoo laakiin arrinta meel xun bay ka degaysaa waa saa loo yiri abaartuna waa caam warbixintu waxay sheegaysaa dhowr maalmood haddaan haddaan roobdiin oo roob la helin xoola laga hadli maayo dad badan baa maydayay dad badan ayaa maydayay warbixin caama wey arrinta heerkaa maraysa weli wax u kacay iyo wax dareemay iyo wax hadal haya midna lama arko magaalooyinka in badan oo ka mid ah boqolaal qoys baa dalkii ka sexday oo shib yidhi dadkii masaakiinta ahaayo danyarta ahaayo bacadlaha iyo maxaa miiska xun iyo xoolaha usaaraayeen way ka kaceen waxaasoo dhan qalinshubatu dadka makiinadaha ku shaqaysta iyo lacagta faalsada ah ayaa dadka xaarifiyey oo baktiyey inaa ogaano wey arrinta heerkaa maraysa weynaysma weydiin dawad baan ka hadlin dadweynaan ka hadlin baayac mushtari baan weli arrintaa isu taagin dadka muslimiinta wax haysta maanta oo kale waxaa la doonayaa waxay hay haystaan inay ummadda la qaybsadaan oo lixijada ilaawaan oo rabbi ugu dhowaadaan ibnu xasim baa waxaa laga sheegaa inuu yidhi nin hadduu qosina gaajo oo baktiyo adigoo og magtiisaa lagugu leeyahay ciqaab baa ka dhananaya arrintaa weli weli lagama hadlin hay-adaha aynu jecel lahay hay-adaha waddanka jooga oo aynu waxayba qabanayaan weli arrintaas ooma qaadin midnaa waxay sugayaan markii ummadda inta inta badna ay dhimato arrintaas marka waa wax laga doonaya wax laga qabto ummaddaa laga doonaya maamulkaa laga doonaya dadweynaha laga doonaya ismadaa laga doonaya waxgaradkaa laga doonaya culimadaa laga doonaya hogaankana waxa u hayo asal u ah waxa weeya maamulka meesha ummadda dhigaan saasaan ugu sheegaynaa waa tambiihinaynaa waa caddaynaynaa aamusi mayno laakiin culimmadu waxay u baahan yihiin codka xaqaa wax ku taageera maaha culimmada keliya arrimaha koonfur ka dhaxaya oo dhibaatada badan ka aamusi mayno waana sheegayna waxaa ku dhacaya dadka muslimiinta ah oo walaalaha iyaga ah oo cadowga uu samaynayo oo xasuuqa ah oo weliba dagaalka laa akhlaaqiga ah dagaal waa dhacay midka sii fool xun oo gawraca ku dhisan oo maxasta la gowracayo odayaasha la gowracayo islaamaha la gowracayo ciyaalka yaryarka oo arka qur-aanta la qafaalanayo culimmada masaajida ku jirta loogu geli lagu gowracayo arrintaas aad baanu uga xunnahay waana tambiihinaynaa dadka samaynayana waxay ku tahay wasmatu caar ceeb bay ku tahay waana soo baxaysaa arrintaas wax qarsoomaya maaha dadkii waxaasi gaareen annagayna gaareen waa dadka iyagii waa walaalahayo waanu daqranaynaa tacsi baanu gudbinaynaa nafteedana waa u tacsiyeynaynaa culimmada meeshaas lagu laayay oo weliba yaaba yaabka ah waxa weeye dadka hadda aan tirinaya dad dagaal ku jira maaha tacwiintala waayo qori ma haystaan dagaalka ma galaan masaajid gudihii weeye tabliiq waa la yaqaan ma u jeeday culamaa noocaas iyo dadween badan oo la mid ah oo maxasa guryaha la duminayo arrintaasi waxa weeye arrin hamaji ah oo wax shaawoy haddaan ku leexdo xaq bay ugu tahay sheekh cabdalla maxamed ciise inaan naftada uga tacsiyeeyo dadka yaqiin anigana yaqiinah anay isoo tacsiyeynayaa waxaan idiin sheegayaa gabadhiisii xamdi sheekh cabdalle baa casarkii igala hadlaysa london anay ii tacsiyeynaysa waxaan kaloo soo qaaday sheekh yuusuf aadan taarikh dheer soo wada mar waxaan u malayaa ragga hadda meeshaan joogo dhan waa ka badiyey sifaadkuu lahaa sheekh cabdullaahi maxamed ciise sheekh cabdullaahi maxamed ciise tilmaamihiisa waxaanu isbaranay baan filayaa kolba dhowr iyo lixdankii annagoo dugsi dhexe dhiganayna markaa laga bilaabo dugsigii sare jaamicaddii dacwadii intii ka dambaysay waxaanu ahayn rufaqaa fi derbi rafiiq baanu ahay xaq badan buu nagu leeyay xaquu nagu lahaa annagoo aan gudin baa shahaado uu helay ilahay inankiisa sheekh cabdalle wuxuu ahaa saanu ku niqin laa nuzakir cala allahi axaddan laakiin aqoontayadii iyo waxaanu ka aaminay wuxuu ahaa qalbigiisa in iimaan ka buuxo wuxuu ahaa dacwadu inay dhiiggiisa la shaqayso wuxuu ahaa saacad ama wakti inaan beerdarayn xagga dacwada ama qof ha u ha u faa'iideeyo ama ka badan ha u faa'iideeyo ama darsi ha akriyo hamigiisu wuxuu ahaa dacwo ila allah waxaa laga yaabaa inay jiraan rag badan oo waaweyn oo moosaasasoo ducaada oo culumaa oo khaliijka markuu joogay ku taafiray dacwadiisa oo wax ka bedelay sheekada martiqaadka tusaalaynta wuxuu ahaa laga yaaba rag badan inay hoos ahaan aqoon nin geesiya buu ahaa intiina doono camalkiisu waxaa da-uun buu ahaa soo ma garan wuxuu ahaa qalbigiisa nin naxariisi ka buuxdo oo aan qalbigiisa waxaa naxariisiyo wanaag ahayn ayaan ku jirin waxaan xusuustaa ayaamahan dambe anagoo muddo khabaarkan u kala go-ay anigoo aan leeyahay anigu dembiga anigaa lahaa maxaa yeelay intuu xiriirin jiray ama warqadii soo diri jiray ama la soo hadli jiray ma siin xiriirintii uu mudnaayo xaqiigu lahaa muddo anagoo kala maqnay ayaanu telefoon isku helay haddana i weydiye waxaa ka mid ahaa dabkiinu ma shidan yahay dabku ma idiin shidan yahay allahu akbar anigoo barwaaqa ku jira alxamdu lilahi rabb alcaalamiin buxbuuxa min alcaysh wuxuu ka tawalayaa waxa kan dhacay ciyaalkiisii dabkii ma u shidaya ciyaalkii cabdalla ninkaasuu ahaa waxayaa tahay kullu nafsin daa'iqat lmowt sharafduu ku dhintay gabadhiisi maanta waxay tihi adaan kuu tacsiinay waxay tihi adiga waa in lagu xiriiriga iyo sheekh yuusuf waxay tihi waxaan sabrayaa wiilkayga hebel ah markuu qur-aanka xifriyo waxay tihi ingiriis baan jawaab baa ka soo guuraya maxaa yeelay waad ogtahay sheekh cabdalle gaalo iyo dhulkaasu u nabcaa waxay tihi dardaanikii ugu da ugu yiri waxay ahayd ilmaheennu hadday gaajo u dhintaan akhriadayna weydiin maayo laakiin hadday gaalo ay gacan galaan waa layna weydiinaya waa xamdi sheekh cabdalle marka sheekh cabdallena caynkaasu ahaa ilahay waxaan uga rajaynaynaa inuu shahaado helay yaan rabbi uga rajeynayna sharaf buu ku dhintay kama maydaanka kama bixin xamar kama bixin meel kale iyo dhulka oojooda ma doonin waa ku sabray sidaa ayuu ga gacantii cadowga u dhintay si sharaf leh adduunka cumriga wuu joogay oo waxaa fiya taqriiban jiilka iyagaas baa isku dhodhoweyn cumrigiisna khayrkaasuu ku dhamaystay adduunkana wax foolxumo ah lama kulmin marka waxay tahay ilaha idankiisa khaatima khayr baa rabi uga rajeynayaa iyo firdows aclaa ilaahay inuu ku abaalmariyo kalimaadka anigu aan waxba siyaadin laakiin culimada aan doonayey codkoodii meeshaan ka baxay oo aada u macaanaa inaan codkaygaas gaaban aan ku karo oo dareenkayga muujiyo ayaan ujeeday asalaamu calaykum waraxmat ullah
جزاه الله خير وأحسن الله إليه شيخ عبد القادر نور فارحي أها دكتور أحمد حاج عبد الرحمن أبو كهري
waxaan ugu soo noqday inaan ka qayb qaato risaaladii ay culimmadu dirayeen ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay talo waxaa ka maqanna waa taladii intaa ka hor ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay inay ilaahay u noqdaan khayrka iyo xalka iyo maslaxadda iyo guusha iyo wanaagga waxay ku jirtaa biyadi illaah waxaan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed beel ay joogaanba nooc ay yihiinba aniga waan kala soocin hadday yihiin shacbi weynaha hadday yihiin maamulada hadday yihiin qolyaha kale oo iyaguna siyaasada ku jira waxaan ugu baaqaynaa naftayada waxaan ugu baaqaynaa inaanu annagoo dhan ilaahay u noqono oo rabbi u toobad keenno oo ilaahay gargaar iyo nafsi weydiisano waxaan kaloo ugu baaqaynaa in la raadiyo soomaali inay usoo noqoto soomaali waa ummad walaal ah waa dadaan badnayn waa dad isku diina waa dad isku jinsiya isku abtir ah wada dhashay is wada yaqaan wada qaraabo ah aan marna kala maarmi karin waxaa la soo dhex dhigay waxyaabaha aan munaasab ahayn waxaa laga yaabaa casab iyo qabaliyo keliya inay ka dameyn oo culimada inoo sheegtay dhibkay leedahay laakiin mabaadi kale iyo dana khaasa aqraab khaasoo reg leeyahay inay dhibaato badan keentay waxaan ugu baaqaynaa soomaali inay walaaloobaan inay soo helo- heleobaan inay wixii dhacay ilaawaan dad badan baa waxay yidhahdaan soomaalida war wixii dhacay xaadhayaan ka noqono dhaqanka soomaalida ka mid ahay waa duriri jira qabaa'ilku laakiin markay arrintu adkaato waxaan xusuusnahay waqooyi dagaalkii ka dhacay maxaa la ohan jiray meesha daroor miyaa la ohan jiray daroor hadday saas ahay dagaalkii dhowaan ka dhacay oo ayaamo tirsan ay dhowr boqol ku dhimatay odayaasha markay isu yimaadeen oo arkeen meesha ay wax marayaan go-aan bay gaareen waxaasoo dhaxaadhadaa ka noqonay yidhahdeen xalka markaasoo dhan saas loo baahan yahay fitanku markay dhacaan oo umma islaamiya ay isku fidmowdo ama iyagu dirirto waxaa loo baahan wixii fidnada ku dhacay in la ilaawo oo loo gudbo hataa dabaga dabagal badan mare habaa layga dhacay iyo waxaasaa layga dilay iyo meel ay qabta lama yaqaan saa darteed waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed ilaahay inuu waafajiyo iyaguna diintooda fahmaan maslaxadooda fahmaan walaalnimadooda fahmaan alquwa fi llah walaalnimada ilaahay darti loo loo loo walaaloobaa oo laysu jeclaadaa waxay kamid min sim- min samiim aliimaan qofka iimaankiisa uu rabbi rumaysan yahay ba mid tahay xadiidka muxuu ahaa laa tu'minuu xataa taxaabu laa tu'minuu laa tadkuluuna aljanna xataa tu'minuu walaa tu'minuu xataa taxaabu afalaa adullukum calaa shayin idaa facaltum taxaababtum afshu asalaama baynakum aw kama qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam marka alxubu fi llah iimaanku ka mid yahay iimaankaagu ka mid yahay adoo aan nina ugu danaynayn walaalkaa inaad jeclaato oo islaamnimo ku jeclaato waxay ka mid tahay diintaada iyo iimaanka waxaa rabbi uga tegeyso saynu hadda maqlayne culimadu waxay ku tawasuleen nabiyullaahi maxamed jecelkiisaanu jecelahay sala allahu alayh wasalam saasoo kale waxaa ku tawasuli kartaa inaad mu'miniinta jeceshahay dadka mu'miniinta ah ilaah waddaan jeclahay waad ogtahay inaad adiga dartaa ku jeclahay ilah waxaasaan ku weydiista waxaan leenahay xalku wuxuu ku jiraa inay soo heshiiso oo cadowgeeda meel uga soo wada jeensato arrintaday saa ku socoto waxaa laga yaabaa meel laga qabto meel laga qabto in la waayo oo tafaakum ay samayso oo waxyaabaha hadda arkayno sharka sii badanaya dhinac kastaba in uu aada iyo aada u tafaakumo aada u weynaado waxaan u baaqaynaa ummad soomaaliya hadday tahay dadweyne shucuub hadday tahay hadday yihiin maxaan ku rahdaa dadka siyaasadda ku hawlan annagoo aan kala soocayn siyaasadda ku hawlan maamulada qodob ka soo horjeeda waxaan leenahay ummaddan ilaahay ha uga yaabeen ee ha isu soo dibceen heshiiska hadda la hadalhayo iyo sheekada waa baarigaynaa sida doctoorka u sheegay ha la wado ayaan leenahay waxaan kaloo leenahay ha la heshiiyo ha la wado keliya maaha allaa nagu og waxay na- na- naga tahay in khayrdoon nahay ummaddoo dhan khayr la jecel lahay inaanu aaminsan nahay cadowgeeda iska dhicin mayso waxna noqon mayso jeer ay midowdo oo heshiiso oo dhiig soomaaliyoo daadanaya waxba keeni maayo oo ummaddu waxaan qabnaa muslim bay ku abtirsantaa ninkii ka baxa oo haddee calaa bayinah laga ogaado isagaa yaqaan baaqaas saas ayaan usoo jeedinaynaa waxaanu jecellahay culimmada kale meelaha kala jooga inay danta ka hadlaan inay ra'yigooda dhiibtaan in haddaanu qaldan nahay oo taa ku qaldan ay yidhaahdaan taa waa ku gafteen anaguna saasaan ra'yigaasaanu qabnaa culimmadu inay shaqeeyaan waxgaadku inuu shaqeeyo aqoonyahanku inuu shaqeeyo intaa loo aamuso ma aha in sulaxa la raadiyo heshiis ummadeed in la raadiyo shisheeyi waddanka inuu ka baxo in la raadiyo iyo qaabka ay ku suroobi karto anagu sidaa baan taageeraynaa weliba annagoo aan haddii aanu fursad u heli lahayn habeenaanu u dhexi lahayn oo u guuri lahayn oo u safri lahayn oo u socon lahayn arrintaa iyada ah fursadda ah haddii nala siiyo marka baaqaas ayaanu jeedinaynaa ilahayna waxaanu ka baryaynaa ummaddaani waxay qabto in ilaahay ka dulqaado dhibaatada inuu ka dulqaado ilaahay quluubtooda inuu isu furo khayrka inuu waafajiyo inay isu soo hiroobaan inay noqdaan ummad muslimiina oo walaala inay cadowgeeda iska iska dhiciyaan oo iska saaraan saasaan rabbi weydiisanay inaanu aragno qaran soomaaliyadoo dhisan diintoo xoogsatay waxba wixii ka khayr rool intaanu noolahay inaanu aragno waxyaabaha qaarkooda maanta jiro meesha ka baxay ilahay saasaanu ka rajaynaynaa minasada waxaan ugu soo laabtay inaan baaqaas aanan halmaamine aan baaqi culimada aan ku daro waan ku celinaynaa dadka culimada ah oo waxgaradka ah oo shuyuukhda ah oo meelo badan jooga inay codcod ku daraan talooyin soo jeediyaan meediyaha ka hadlaan ayan aamusin ayaan ka rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullah
calaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu jazahu llahu khayr sheekh cabdilqaadir nuur faarax ayuu ahaa walaalayaal insha allahu inaha ayay ku ekaan doontaa iftitaaxeena caawa nebiyada moxamedun rasuulullahi ee ka furantay masjidka weyn ee rawda ee magaalada boosaaso waxaan aada ugu mahadnaqaynaa idaacadaha ama dadkana u sheegaynaa inay kala xiriiraan idaacadaha hadda hawada ku jira s b c xikma iyo horseed intuba way la shaqaynayeen iyo dhammaan nimanka duubidda iyo maxaan ku ihahdaa fidiyoyaasha leh dhammaantood khayr allah siiya jazahum allahu khayr waa inoo hamayn dambe haddii alla yidhaahdo oo khamiisa oo iyo muxaadaradii ugu horreysay daruusta khaaska ee lagu baranayo nabiga sala allahu calayhi wasalam oo ay ugu horeyso xuquuqu lmustafa sala allahu calayhi wasalam xuquuqu lmustafa waxaa soo jeedin doona insha allahu doctor axmed xaaji cabdiraxmaan ayaa insha allahu inoo soo jeedin doona hameyn dambe nebaduna sida ee caan caadiga ku ahaan jirtay laba xiisadood ayay ka koobnaan doontaa xiisada hore oo darsi ah iyo xiisada dambe oo ah iftaha ama su-aalaha ay culimmada uga jawaabayso oo ay dadku soo weydiiyaan insha allahu sidaa ayay noqon doontaa dadka muslimiinta meel kastoo ay joogaan nebiyadan insha allahu waxay kala socon doonaan idaacadaha waxay kala socon doonaan kanaallo ama warseedyo maaragtay mowqicyo laga sii dayn doono waana la duubayaa insha allahu sidaa ayay inoo kugu dhan tahay caawo darsigeennii ama iftitaaxii nadwada muxamedun rasuulullah intaa ayaynu caawo inoo kuga eg tahay wasala allahuma calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam
الله أكبر الله أكبر